alxamdulilaah alxamdulilah alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan farxad aan la soo koobi karan aan dareemaya maanta markii gabadhaada magaceeda loo yeeray oo la yidhi yusra ayaa ku guulaysatay soddonka jus wakhtigaa waxa aad dareemaysay haddaad iga sheekayso wallaahi maanta waxaan dareemayey farxad weyn ah maadaama aan meeshana volontier ka ahaa aan dadkii aan hagayey markii la dahay meeshaan taagnaa ka dhaqaaqay meeshii aad taagneed aan u dhaqaaqay farxad darteed darteeda waxaad dareentay dadaalkaagii inaad ku guulaysay dadaalkayga inaan ku guulaystaan dareema maanta maxaa kuu suura geliyey gabadhaada oo sidaad ii sheegtay halkan maraykanka aad ku dhashay in ay qur-aan halkan ku barato xafido haddana ay guulaysato waxaa ii suurageliyey waa aniga juhdiga aan geliyey iyo aabbaheedoo juhdi geliyey marka aa ii suura gashay inaan wadanka iyadoo yar ka wado meesha aan nairobi geeyo oo nairobina maxaa la dhahay qur-aanka soddonka jus inta uguma horeeyo marka laakiin maanta farxad ay ii tahay imaam shaatibi inay soddonka jus ka qaadatay number one ma tartankii ugu horreysay oo halkan ay ka qayb qaadataan may tartamo badanay ka soo qayb qaadatay laakiin maraykan tartankii ugu horreeyey ee ka qayb gasha waayo waana guulaysatay wayna guulaysatay alxamdulilaah ilaahay baa ka mahadsan waxyaabaha marka adigu sida goonida ah ka hooye ahaan aada u samayn jirtay ee aada isleedahay guusha gabadhaada way keeneen haddaad nala wadaagto wallaahi waxaan u samayn jiray alxamdulilah oo ilaahayna ii fududeeyey hooyo struggle baan ahaa waan soo kici jiray ciyaalka markaa adiga jiifto ma kacayaan ilaa inaa kacdo waayo waan soo kici jiray waan kicin jiray wax walbaan u diyaarin jiray marka diyaarkaas iyadoo loo diyaariyo wax walbo ee dugsigeeda aadi jirtay guushaas saasaan ku gaaray gaari bay ku guulaysatay oo furihiisa isla meesha lagu guddoonsiiyey markaan ayada weydiinana waxay tihi hooyaan gaariga siinaya anigu ma wadanayo arrinta noocaasa dareen noocee adig ku gelinaysa wallaahi aniga dareen waxaa igala weyn qur-aanka kalaamka alla oo qalbigeeda allaha raxmaanka qalbigeeda geliyey quluubteeda ku hagay gabdha iyada da-dooda la mid ah aanan helin ani maanta meeshaan uma taagni inaan hadiyad m allaha raxmaanka iga soo qaaday wayna wax mutaysatay laakiin maanta uma taagni inaan gaari gaari waxba ma ahan oo wax ma arkin oo la heli kara laakiin ilaahay waxaan ka baryayaa quluubteeda inuu qur-aanka ku hago gabdhaha iyada la mid ahna in ilaahay sidaas oo qur-aanka quluubtooda inuu ku hago tii eena qur-aanka daynina ilaahay subxaana watacaala ha ka dhigo yusra